sida maanta si fiican bay u dhaceen ba warbixintii ugu dambeysay saaka waxay sheegaysaa inuu si fiican u dhacay shan iyo tobankii maalmoodba si fiican doorashadu ay u dhacday wax nabadgelyo darina iyaga ta u darnay taasi ahay inaynan wax khalkhala iyo nabadgelyo xumi aynan ka dhalan si nabadgelyaana ay u dhacday waan gartay waxaad ii sheegtaa bal dadkan hadalkooda la hayo sidaamada iyo taariikh ahaan halkay kasoo jeedaan waan ognahay inay ka mid yihiin gobol gobolka la yidhaahdo koonfurta etoobiya amaba dhabuubka loo yaqaano bal haddaad fasiraad naga siisid asal ahaan iyo waxay yihiin sidaamo asalkoogu waa dad kuushetig ah reer sidaamaana la yidhaah af waxayna leeyihiin afaan sidaamo la yidhaah taariikhiyanna waa lixdan gobol ee hadda dabuuga laysku yidhaahdo iyo iyaguna ka mid yihiin lixdaa gobol waxaa ka mid a sidaamaa ka mid a kafaa ka mid a elbaabuur baa ka mid a wal wallagaa ka mid a wallaa ka mid a lixdaasay ka mid yihiin ay bahwadaagta la wadaagayeen maanta ay goosteen inay ka go-aan laakiin iyaga iyaa ugu dhaqaalo badnaa magaalo madaxda lixda meeloodna iyagay ahaayeen oo awaasay magaalo madaxdooda ku taalay waan gartay diinta ay u nasabka sheegtaan muslin masiixi diimo kale sidee
diinta waxa weeyaan yani statistigii ugu dambeeyey diinta waddankani waddan integration fara badan lagu sameeyey weeye waa waddan boqortooyadii abasiniyanka ee salomonica loo odhanayey ay mar walbaba ay ay weerar kusoo qaadayeen oo dabsanayeen waxaana laga bedeli jiray mar walba oo la yimaado diinta iyo dhaqanka iyo luuqadda iyo magaca intaaba dhaqan bay ulahayd salomonica inay bedesho intermarriage fara badanna ay ku samayso dadyowgaas oo iska dhaldhalaan diintoodu waxa weeye markaa waa protestig baa u badan sixty two percent wey protestiga traditional diinta traditional la yidhaahdo ethiopian orthodoxna waxa weeye waa sideed dhibic lix muslimiintuna waa sideed dhibic hal atherskuna waxa weeye afar dhibic hal diimaha ay kala haystaan waasa wowna dajuush inay joogaan ethiopia dad yahuuda ha dad yahuuda dad traditional waxay iyagu leeyihiin aaminsan inay joogaan waaya hadda haddii ayba dhacdo in la siiyo aftidii loo ay maaragtay ku guulaystaan gobol tobnaad oo etoobiya ayay noqonaan inagu in sagaal kilil ay hore u jireen xaggee uga dhaqaaqayaan meesha waxay uga dhaqaaqayaan horta gobol tobnaad bay noqonayaan wax badanna waxaa isku aragti ka ahaa dadka cabaasimeena ku abtirsada in kushaydikan tirada badan ee iyaga ka badan aynan madax barnaynin sababtaasaa keentay markii la israacinayo southka la raacinayo in la raaciyo gambeeloo kale iyo oo de xuduudaha south sudan iyo etoobiya ay isaga yimaadaan degan waana la hortaagnaa in kililaa ay noqdaan oo waxay u arkayeen kushidika oo kusii badanaya iyagoo iyo iyagoo minority kusoo noqonaya eritreyadii ay jirsanayeen oo ka gooday intaasoo dhan baa isugu imanaysay dadkan waan gartay markaas kushitiku waa dadka asal ahaan soomaalida oromada cafarta iyo dadyo asal ahaan waa dadkan luuqad waa luuqad waa belongism luuqad ah luuqadan waxaa ku hadla soomaaliga ka mid buu yahay cafartu ka mid bay tahay sidaamo ka mid bay tahay oromo ka mid bay tahay booranta ilaa kenya degan ilaa etoobiya wax ka degan ka mid weeyaan waa luuqada noocaas samatikadana waxaa ku hadla dadkan luuqadoodu uu yahay luuqada giiska la yidhaha afka luuqada giiska la yidhaha samatikada ku abtirsata waxaa ku hadla amxaarada tigreega luqadan tigreega tigreega waxaa ku wada hadla saad ogtihiinba eritrea iyo etoobiya labaduba eritrea iyo tigreeg labaduba tigrey ku hadlaan luqaday ku hadlaan waa tigreyta kitaabka uu ku qoran yahayna waa taa waan gartay marka hadda wa waa la waa haddii aftidu ay socoto ma laga yaabaa in ay arrintani furto dadyow kale oo iyaguna raadinayay in afti laga qaado dadkooda haddaba su-aalo waxaa taagnaa gobolka iyaga u dhow wal wallo la odhanayo walama waleyti la odhanayo iyo gamagoofaga inay leeyihiin anaguba gobol baan rabnaa gobolkan waxyaabihii uu ku doodayay sidaamo saad u ogtay waxa weye xarar oo magaalo keliya oo saddex boqol oo kun oo ruux aan ka badnayn iyaa kelin laga dhigay waagii horena soomaalida hoos tegeysa soomaalida hoos imanaya anag ha anagoo saddex milyan iyo shan boqol ah sababta aan u noqon weyna kelin hanaloo hana laga qanciyo de hanaloo jawaabay ahayd waxyaabahay ku doodeen taasaa kamid ahayd waan gartay kana dhaqaalo badan magaalada harar kana population badan oo three point five aan nahay saddex dhibic shan aan nahay dhaqaalaha ugu weyne etoobiya iyo bunka ugu badan ee etoobiyana bustaanada laga dhoofiyo uu ku yaalo gobolka sidaamo waan gartay marka oona lef tusaale ahaan haddaynu ka hadalno ismaamulka soomaalida isagu aftii wuu rabay laakiin waa wax ka duwan oo ah inuuna etoobiya kasi mid ahaan inuu noqdo in laga qaado aftiya dadku inay go-aansadaan waxa ay doonayaan taasoo kale suuragal ma tahay oo wadadan iminka sidaamo inkastay dee waddan gudihiisa ku kooban tahay wadada ma furi karaysa arrintaas oo kale etoobiya waa meel dhulgariiruu ka socdo dhulgariir siyaasadeed baa ka socdaa dhulgariirkuna volgaanuu dhaliyaa dhulku markuu dilaacana volgaanaa ka soo baxa volgaanadaana wax walba way noqotaa wax dadka halaagto way noqotaa wax meesheeda kuweega way noqotaa gobol kelil walboo ka mida etoobiya waxaa ka socda dhulgariir siyaasadeed baa ka socda waxay ku dambayn doonto etoobiya lama yaqaano lamana saadaalin karo waktigan xaadirka iska daa sidaami iyo soomaalida iyo iska dhaafay oromo iyo onek qolada la yidhaah oromo lafteeda waxay wadato aan ku qanacsanayn xukuumaddan maanta iyadu gacanta ku hayso ee xisbul xaakimka uu yahay oromo uu yahay marka dhul la saadaalin karaya ma laakiin waa dhul laga cabsanayo oo aada isha loogu hayo la ilaalinayo lana rabo lana rabo in la dejiyo xaaladiisa inta la dejin karo weligeedna loo soo gurman jiray gurmadkaasina uu socdo mar walbaba